aad iyaad umahadsan tahay cadhoosh haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o eda toddobaadkan kulan ay yeesheen dalalka ku jira ururka la dagaalanka burcadbadeeda xeebaha soomaaliya ayaa si wada jiro oo buuxda waxaa dalka kenya loogu doortay oo xubinka isla ururkaasi inay guddoomiyaan ururkaasi labada sano ee soo socota haddaba ururada bahwadaagta ku ah ururkan ee dalalka kala gedisan oo afrika dhowr ka mida ay ku jiraan ayaa labadii sanaba mid uu hayaa guddoomiyaha si meerta ah haddaba kenya inay noqoto guddoomiyaha ururkaasi ayaa waxa ay kusoo beegantay ayadoo soomaaliya iyo kenya ay ka dhexayso xurgufta xagga maranbiyoodka koonfurta soomaaliya dareenka dadweynaha soomaaliyeed ay ku doonayaan inay ku ogaadaan sida arrintaasi ay u dhacday iyo sidoo kaleta sida ay saameynta ugu yeelan karto muranka badda ee kenya iyo soomaaliya u dhexeeya ayaan sidaas awgeed barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aan ku martiqaaday si uu su'aalo uga jawaabo dadweynaha wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad bal ugu horeyntii mudane wasiir aad baad u mahadsantaha inaad barnaamijka naga ogolaato inaad nagala qayb gasho kusoo dhowow bal sharaxaad naga sii aragtida dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadan kenya inay labada sano oo soo socota ee ayagu shir guddoomiyaan ururkaasi la dagaalanka burcadbadeeda soomaaliya ee ilaalinaya xeebaha soomaaliya ururkaas waa urur dee maxaa la yihahdaa jiray marka kenya waxay ka ahayd xubin jermaanshibnimadisay u tartantay waana loo doortay marka dal kastoo doontana waa loo dooran kari waa tahay mudane wasiir adigoo mahadsan dad badan waxa ay leeyihiin xilli kenya iyo soomaaliya xurguf dhinaca badda ay u dhexaysay oo muddo la hadal haya haddana meel xun ee marayso sida dadka qaarkood ay leeyihiin sidee ayay arrintani ku dhacdo ku suurowday marka dareenka aad ka qabi kartaan maxay tahay kenya inay hogaamiso ururkan ha laakiin dadku waa waa inay ku hadlaan wax xoogagaalnimo ah xoogagaalnimadu waa sida soo socota ururkan la dagaalanka maxaa la yidhaahdaa burcadbadeedka xeebaha soomaaliya waa urur soo jiri jiray dalal badan ay xubno ka yihiin iyo hay-ado badan qofkii qoladii rabtaana ay ka noqon karto jorder arrintaasi kaas marka waa mana aha wax oo anagu ama maaragtay yani mas-uuliyad gaaray naga saaran tahay dal baa isu sharaxaya inuu guddoomiye ka noqdo dalalka xubnaha kaa iyo heedaha xubnaha kaa baana u dooran karaa marka taasi barasadkaasay martaa arrintaasi laakiin wax xiriira lama laha khilaafka soomaaliya iyo kenya u dhexeeya ku saabsan xuduudka xuduudbadeedka ay haystaan marka waa arrin iska iska cad midna waa la dagaalan burcadbadeed urur jiray burcadbadeed hadda iskaba dhammaaday laakiin hadde ururkiisii weli jiro midna waa arrin u dhaxaysa xuduudbadeed soomaaliya iyo kenya udhaxaysa waa tahay dhegaystayaal ayaa barnaamijka nagala qayb gala adigoo mahadsan sacaatu wasiir waxaan jeclaan lahaa dareenka dadka saan u maqalna qaar ka mida su-aalaha kuwa qaba ayaan soo xulay dhegaystaha ugu horeeya gobolka minnesora ayuu joogaa soo dhowo walaal
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuhu saare cabdi axmed iyo faweed aad baan idin salaamaya gaar ahaan ambasador sacaatu wasiir axmed ciise cawadaad baan ku salaamaya su-aashayda magacaygu waa magacaygu waa axmed dhimuunka cabdilla carab su-aashayda koobaad waxay tahay sacaadatu wasiir xilligan hadda lagu jiro oo soomaaliya aanu badidii badii isku haysano oo aanu siyaasadii iyo diblomaasiyaddii isku haysano burcadbadeediina ay baaba'day ee shan sano lix sano ka hor ah warkeedaba aan wax ka dambeysay jiro ama sheegaya aysan jirinin maxaa kusoo beegay kenya in ay xaaladan hadda hogaanka u qabato sees dawladdusa ma ku qanacsan tahay ka wasiir arrimo dibeed ahaan adiga oo ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya sawshaas matalaya aad tahay ma ku qanacsan tahay mase kula haboon tahay inay xilliga hadda lagu jiro xaaladan iyo marxaladan adag ay qabato xilkaas waa mahadsan tahay soo dhow sacaat wasiir waa mahadsan tahay walaale su-aasha waa umalaynaya inaan marka iska jawaabay qanacsanaan iyo qanacsanaan la-aan kuma far walaale saas adigu sheegtay ururku maxaa la yihahdaa barcadbadeednimadii mar hore ay dhamaatay wax hadda taagan maaha laakiinse ururkii ayaan la baabi'in oo weli jira u jiri karo wuxuu jiri karaa in malaha ururku maadaama loo arkay shaqadiisi inuu ku guulaystay waxay u arkeen baan umalaynaya hay-adaha iyo dalalka xubnaha ka ahayd helitaankiisu inuu muhiim yahay si ay soo noolaato maxaa la yihahdaa virusigii ama barxadnimadii inay jirto mechanism ama qaab lagu lagu dagaalamo ama lagu xaliyo marka saasuu malaha u jiraa marka waa ururadaa iska jira oo hadday rabaan in defant iska ahaan karaa aan shaqo lahayn hadduu rabo iska ahaan kara research iyo maaragtay lessons learned iyo waxaas laakiinse arrintaasi wax xiriira lama laha meelay kasoo gashana ma laha saameynna kuma laha maxaa la yihahdaa muranka ama khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ee ku saabsan xuduudka baddeena waa tahay haddaan bal wax yar faahfaahino sacaato wasiir bal waxaad iiga warantaa waxa ciidamadan ama habkan ilaalinta ee kenya hogaaminayso uu noqonayo ma ciidamo kenya ee leedaha loo soo diraya xeebihii oo ilaalinaya sida dad badan ay aragti ahaan u arkeenba mase si kale ayay wax u jiraan
ma ma ilaalinayaan badaha badaha waxaa waxaana waa urur jira oo maaragtay coordination le ururo badan iyo hay-ado badan oo adduunka kamid ah oo la dagaalamay hadda ka hor farcadbadeeda oo dalalka adduunka ugu xoog badan yurub maraakiibtooda badda kuwa maraykanka kuwa shiineyska kulligood ay ka qeybgeli jireen marka maaha awood kenya ay leedahay oo ay meeshaas ku ciidamo iyo bad iyo ku geynayso laakiin ururkaas oo iska ah maaragtay body ama qaab ama mechanism la isaga wareysto maaragtay burcadbadeed si burcadbadeed jirtana loogu yeero dalalka awoodda ulihi inay ka qayb galaan sidii awalba jiri jirtay weeye hawshiis marka kenya ururkaas unbay maaragtay guddoomiye u tahay laakiin awood gaar oo ay ku leedahay iyo ciidamo ay leedahay oo bad tegaya ama hadday tagaadhiin haddee bad soomaali leedahay tagaya ama xad ama iyaga go-aan ka gaaraya xuduudka badda soomaaliya ama inagi inagiyo kenya isku haysano ma jirto ma macnaha inay urur ka noqdeen guddoomiye ma siinayso awood ka duwan awooddii awal haysteen oo ahayd inay sugaan go-aanka maxkamadda maaragtay cadaaladda untu ay kaga gaarayso yaa iska leh badda lagu muransan yahay ee soomaaliya iyo
su-aal kale sahroy wa dhegeystayaal badana qadkay ku jiraan wax yar haddaa soo koobi lahayd wa su-aal yaroo kalean rabaa inaan soo koobo sacaadad wasiir dareenka shacabku intiisa badan dhegaha waxay ku hayaan xaaladda kenya ama sida ay hadda ay tahay iyo wax hadda xaaladda tamburcadbareeda oo soo korortay markii dadkii ay arkaan iyo dareenkii shacabka iyo waxa in shucuurta intaa tira leeg ummadda ka imaan karta in la ilaaliyo quruurta iyo shacabka iyo dadweynaha miyaysan ahayn oo aad go-aan ka dawlad ahaan ka hor tagtaan xaaladda ad aad vito ka dhibata aad diidaan miyaysan idiin habooneyn ila diblomaasiyadda kenya meeshaan isla marayna aan la soconnaaye shucuurta dadkeeda anaga waa ilaalinaa shucuurta dadkeeda waxaan ku ilaalinaa anagu shaqadii dadku noo dirtada inaanu qadano laakiin kenya inay urur guddoomiye ka noqoto iyo inaysan ka noqo anagu ururaan ka noqono kenyana shuqulkuma laha marka anagu badda soomaaliyeed inaanu ilaalino iyo danaha soomaaliyeed ayaa dawladda soomaaliyeed jirta shucuurta soomaaliduna waxaan waxaan waxaan aaminsanahay inay ay maxaa la yihahdaa ay tahay mid waafaqsan xaqiiqada iyo dhabta jirta la socota waxaan maanta dhan macnaynayay ururkan waxa uu yahay iyo xiriirka uu la leeyahay maxaa la yidhaahdaa badda inagiyo kenya isku haysano marka ama arrintaasi xog ka duwan waxaanu sheegayno ka dhigaya been aynu ka hadallo ama shucuurta soomaaliyeed saan kuu sheegay waxaan dawladda soomaaliyeed kaga aadan waxa weeye inay u adeegto dadka soomaaliyeed oo dantoodana ilaaliso taasaan ugu haysta waa tahay waad mahadsanta wasiir ma joogteen kulanka loogu codeeyey kenya sida guud si wadara ayaa kenya loogu codeeyey ayaa la leeyay ananimosle micnaha cidina aysan ka harna marka soomaaliya wakiilo mau joogeen meesha codeyntaas ee ka dhacaysa kenya lagu doortay inay hogaamin doonto dalalka ka tirsan guddiga talabixinta iyo la dagaalanka howlaha burcadbadeedka soomaaliya
maya marke soomaaliya kama aha maxaa la yidhaahdaa xubin kama aha guddigaas laakiinse waxaa ugu soo celcelinaysa dahroy su-aashaas ma fahmin maanta dhan waxaan kuu macnaynayay waa garta ururkaasi inuu urur jiro yahay irna lalahayn maxaa la yihahdaa baddaan ku haysanay marka haddii unanimous loogu voteeyey haddaan loogu voteynin maxay ka bedeleysaa yani waxaa laga yaabaa unanimous loogu voteeyey aysan jirin qolo kale oo isla sharaxday guddoomiyaha oo dalalka kaleetoo dhan ay guddoomiye kasoo noqdeen xubnaha ka ah waa tahay marka ururo ururo adduunka jira oo badan baa jira oo inagu guddoomiye ka noqon kara maxamuud ka noqon karo soomaaliya dowladnimadeeda usoo noolaanaysa ururo badan baanu ka nahay madax waxaa jirtay in waayadan dambe ee hoos u dhacday arrinta burcadbadeeda iyo eh, la dagaalankeeda xeebaha soomaaliya marka ma iska sii jiraa ururkan oo ma mudduu sii shaqeeyaa iyada oo en, burcadbadeeda ee hoos u dhacday haatan eh, jilaabashadii iyo dhibaatooyinkii maraakiibta shishe ee biyaha soomaaliya maray ay ku hayeen
ha walaal waayadaas muuqata dee isagaa ururkii eh, dooranaya guddoomiye marka sida muuqata wuu jira iyadoo burcadnimadii meeshii ka baxa
waa hagaag dhegeyst waxaana hadaaito macneeyey Mhm.
waxaana hadaaito iska eh, ama malaynaya aan sheegay laakiin nala eh, macquul uu yahay in laga yaabo inuu ururkii usii jiro iyadoo burcadeedkii dha- dhammaaday eh, ka tabaabay chelsea haddii laga yaabo eh, in arrintaas soo noqoto iyadoo laga yaabo eh, adduunku inuu eh, eh, jeclaystay sida maaragtay maxaa la yihahdaa eh, ay u shaqeeyeen eh, ururkaasi siduu u shaqeeyey markay noqoto la dagaalanka burcadabeedka saa daraadeedna ay goosteen inuu istarabjar ahaan qaab ahaan u jiro hataa haddii uusan shaqo ahaan u jirin
waa tahay dhegeystayaashaan dib ugu noqonayaa si laba qof oo ka mid a aan fursad u siino dhegeystaha ugu horreeya kusoo dhawow een, bal dhinaca qadka magacaagana ku bilow iyo halkaad joogto
ansaar aada u mahadsan walaal aada kuu salaama adigii wasiirka magacaygu waa cabdulqaadir soomaali oo ku sugan wadanka germany wasiirka waxaan rabaa inaan laba su-aal weydiiyo labada su-aal haddaan kala hormarsado su-aashayda koowaad waxay tahay sidee ku suurtagali kartaa maadaama go-aanka waxa laga gaarayo ama ururkan oo u dhisan yahay soomaaliya ay tahay soomaaliya uusan joogin in macnaha doorasho inta la galo loo doorto xubin kamida macnaha inay kenya ka noqoto guddoomiye dowladda soomaaliya awood ma u leedahay inay galaangal u yeelato macnaha maadaama kenya xasaasiyadda maanta jirta la ogyahay soomaalida iyo meesha kala taagan yihiin wasiirkiina uu yahay qofka ugu sarreeyey soomaaliya diblomaasiyadda dowladdu faragelin ma ku samayn kartaa in ururkaasi dib looga laabto kenya ilaa arrinta badda laga xalinayo inaysan xubinnimadaas aysan ka noqonin guddoomiye laakiin xubinteeda hadday joogto xataa maanta ma ahan maalinka Waad- Kenya. wax waay- Soomaaliya waad laga mahadsanta soo qabanaya kob.
mas-uul ka noqon lahayd baday nagu haysataa waa mahadsanta saaro aad baad umahadsantay waxaan eh, dhegaystaha u sheegayaa annagu kenya waxaan isku haysanaa eh, eh, maxaa la yihahdaa badda marka baddana waa ilaashanaynaa keyskeediina maxkamadduu jiraa saa kasoo hara kenya ururkay madax ka noqonayso iyo guddoomiye ka noqonayso iyo hadday maaragtay eh, australia aadayso iyo hadday aadayso eh, maxaa la yihahdaa argentine ayada u taalla annaga waxaa annaguna eh, shughul kuma lihin mar haddana inayno kamana dagaalamayno annaga waxaana khuseeya oo aanu ka xusa- ka eh, xisaabiga jiraa eh, badda iyada iyo dhulka iyada iyo maaragtay qarannimada iyada iyo danaha iyada taasna haddaanu aragno in lagu xadgudbayo ama kenya ha noqoto ama dal kale ha noqoto sida hadda ka hor aan dalal kale isugu qabanay arrimada dibaddaada ku saabsan waanu u aragnay inay xadgudub tahay waanu ka eh, ka hadlaynaa waanu ka maaragtay maxaa la yihahdaa waa tahay waxaadgalaynaa marka marka eh, arri- waa inay arrintaasi caddaataa annagu kenya wax kasta kulama dagaalayno waxaan kenya isku haysanaa eh, maxaa la yihahdaa badda badda iyadana eh, waa ilaashanaynaa iyadaiyo annaguna keeskayada waxaanu geysanay eh, maxkamadda waana ku celinayaa arrinta tan ururkan hadda aynu ka hadlayno shuqul kuma laha meel uu kasoo dalana ma laha saameynna kuma laha waxna kama samayn karo waxna kama bedeli karo Eh, xuduudka badda anaga kenya isku haysano iyo kaydka maxkamadda yaala waa hagaag aad baad umahadsantahay waktiga maanta la joogay in kenya ay macnaha hawsha intaas la eg mas-uuliyadeeda lagu aamino soomaaliyana maanta wasiirka arrimaha dibadda qofka ugu sarreeya ata diblomaasiyadda ay macnaha aysan noqon wax aan la dheelsanin waktigaani waktiga munaasabka aysan ku aysan ahayn maadaama ka shacab ahaan anaga wadankeeni laxjecla nooga jirta cabsi badanna aan ka qabno waxaa meeshan ka soo socdo
waxaan ku leeyahay maanta oo dhan aan kugu celcelinaya haddana ku leeyahay xabsiha ka qabin badeenii maxkamaday jirtaa waana aamin annaguna maaragtay kama maaragtay maxaa la yidhahdaa kama seexanayno laakiinse kenya ururkii kale ay madax ka noqonayso iyadaa iskale sida annagu aan ururo madax uga noqonayno maloomana dirin annaga kenya kenya maadaama aan badda isku hayno inaa wixii kaleo ay sameeyaan oo dhan iyo meeshii kale urur ka noqonaya ama gerayaan inaan daba soconno ama kula dagaalano nalooma dirin marka kenya waxaan isku haysano waa waa bad kaasna aniga idin sheegay inaan arrinta tan shikil ku lahayn saameyn ku lahayn waxba ka bedelaynin aysan waxna nooga qaadaynin arrinta maxaa laha badeena ku saabsan wasiir xiise waad mahadsan tahay aad baad umahadsan tahay aad ayaad u sharaxday marka arrinta xiisada badda ee soomaaliya iyo kenya kenya waxaa ka imaanaya tallaabooyin isxigxigay waayadii ugu dambeysay soomaaliya si rasmiya marka laga reebo war-saxaafadeedkii ugu dambeeyey oo wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay oo kaleeto iyo marka laga soo tago iyo tan warfaafinta lagula hadlayo gudaha soomaaliya kenya si rasmiya ugumaadna jawaabin inta badan tallaabooyinka ka imaanaya hadda xaalka xaguu maraya haddaad dib noo xasuusiso waxa socda
hortaan ku saxo waxaad tidhahdaa anagu ma arkin waxa fiican haddaad wariyaal tihiin hadalka sida loo dhigayo inaad aada uga fiirsataan maadaama tihiin dad aada raba inay maarata adduunka hasaxa marka waxaa laga yaabaa inaad saa hore fiicnaan lahayd inaad tihayd anagu kama wada hayno inaad u jawaabteen laakiin hadhihin ma jiraan marka waxaan kuu sheegayaa hadda kugu kordhinayaa wax kasta oo ay kenya samaysay waa ka jawaabay magaranaysa marka waxaa laga yaabaa in su-aashaada ku xigta arrinti arrinta xuduudda ay xireen waay arrinta marka iyada marka waa kaaga jawaabi karaa laakiin waxaan kuu sheegayaa wax ay kenya samaysay oo aanaan ka jawaabin ma jirto waxaa keliya oo jira ay u baahan tahay inay ummadda ogaato miga waana maqlay sheekada iyagoo lagu amcelinayay anaa leeya ejiya dadka indhacdeedooda iyagoo dhahaya soomaaliya waxaas kama hadlin maxay uga hadli weydin eeyaa ka hadasha dhaxalka magaalaha horta kenya waxay wararka la hadlaya aad maqlaysaa waa dad kenyaana oo qoraalo ah kuwo kenyaana oo hadlaya kuwo kaloo kenyaan oo bandit la yidhaahdo ama expert su bixin oo qorqoraya dadka soomaaliya hadday rabaan inay hadlaan waa hadli karaan waxna waa qori karaan shirada waa agaabili karaan
way adigoo mahadsan bal waayahay laakiin markay noqoto dowlad iyo dowlad annaga dowladda kenya waxay maxaa lahahdaa ay noo soo qoraan oo ama ah go-aamo ay qaadanayaan ama ah maxaa lahada dacwooyin ay qabaan waa ka jawaabnaa way hadda hadda xaggee wax marayaan xilligan hadda ad ila hadlaysa
dariiqooyinka diblomaatiga oo oo loo maro waana nala ku ammaanay dowladda soomaaliya waxay ku mudantay ku heshay ammaan adduunka oo ah meesha kenya soomaaliya keliya adduunka ma degana adduunka dalal badan oo kalaa degan maxkamad ayaa arrinteeda geli doonta dalalda dalal kaloo adduunkaa jooga oo adduunka saameyn ku leh intoo dhimanba waxay qirayaaniin soomaaliya jawaabaheeda iyo sida u dhaqmaysaa inay tahay si dowladnimo iyo haybad leh oo maaragtay maxaa layihahda diblomaasiyad fiican leh marka intaas inaad ogaataan waa waa muhiim aad baad umahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya aan khadka siiyo oo qadka ku jira walaal magacaa ku bilow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamayaa wasiir cawad magacayga waa maxamed baadir oo jooga wadanka jarmalka wasiirka waxaan weydiin lahaa sida aan ognahay soomaaliya iyo kenya xurguf baleed baa ka dhexaysa haddana waxaan la soconnaa in waktigeedii burcad baleedka uu dhammaaday haddeerna waxaa loo magacaabay inay hogaamiso burcad baleedla dirirka iyo waxyaalahaas dad badan oo oo oo ka mid ah siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada ciyaamahan dambe waxay ku shiraya nairobi xurguftiina aada bay u badan tahay haddana saasay tahayna malas dhihi karaa inaad ka gaabiseen doorkiinii ahaa wasaaradka ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waa tahay waxaan filayaa aan ku jawaaba aniga wuu ka jawaabay arrintaas markii ugu horreysayba inuu ka jawaabaan u malaynaya wasiirka xurgufta kenya iyo soomaaliya iyo iyo ku salaysan aragtidooda marka wasiir haddaad bal si kale u dhigto kenya waxaa tiri waxaana lagu ammaanay heerka diblomaasiyadeed oon ugu jawaabayna annaga ama waddooyinka aan isticmaalaynay marka hadda xilligan la joogo xaggee wax marayaan baddii arrinteeda ma sidaasay sii ahaanaysaa waktiga la ballamayse waa goorma horta ninkii wariyaha inkastoo aad ku fiican u qeexday nin qofkii ahaa
Maxamed Baadil.
su-aasha weydiiyey su-aashiisii aan u jawaaba u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo dowladda soomaaliyeedba ay shaqadoodii qabsanayaan sida aad adigu sheegtayna zaray in dadku ay maaragtay maxaa la yidhaahdaa inaan ka jawaabnay inaysan sabiil isla lahayn isku lahayn adi looma magacaabine wuxuu yidhi isagu oo loo magacaabay looma magacaabine waa loo doortay way tartameen way kandisigooda ay soo qadibteen dabeedna waa loo codeeyey marka wax shuqulaba saameynana kuma laha badda la isku haysto hadda marka hore aan sheegay haddana waa ka wadaadinayaa qofkii aan sii hore maqal ee hadda gadaal ka soo gaaray badda xeebteedii badda badda la isku haysto keiskiisu maxkamaduu jiraa soomaaliyana waa usoo jigan tahay maxkamadaas go-aankeedaan sugaynaa su-aashaadii siaan taa ula xiriiriyana wax iska bedelay lama arko keiskii weli wuxuu jiraa maxkamadda waxaan anagu tuhumaynaa amaanu fahmi karaaba kenya sababta ay olosyada badan u wado sababta qayladooda u badatay inay tahay iyada oo dareensan kow in maadaama marka la fiiriyo taariikhda keiskii markii hore ay dabhaan inay ka galgashaan maxkamaddu uusan aysan keiska qabanin iyadii looga guulaystay oo maxkamaddii tiri keiska waa qabanaynaa dacwadaas waa gelaynaa taas kenya culays bay ku noqotay kabacdina waxay isku dayeen inay dowladda soomaaliya kala soo xiriiraan in keiska maxkamadda laga soo celiyo oo laga wada hadlo dowladda soomaaliya ay ku adkaysatay in keiskaas uu maxkamadda joogayo halkaasuu joogaa waktiga keiska la qaban doono oo maxkamadda qaadi doonta maxkamadda ayaa kasoo hadli doonta layaradeenana ogeysiin doonta wasiir so laakiin so laisma dhihi karo n caqabado badan ayaa ka imaanaya maadaama iyadoo murana ka dhexeeyo haddana eh, loo doortay n in ay ay ay noqoto hogaamiso n n ilaalada badaha soomaaliya yacni siday isku qaban kartaa arrintaas walaahi adigu waa isdhihi kartaa anigu maanaha hadde kama jawaabi karo adigu waxaa isdhihi karta yani waxaan kuu sheegayaa waxaa jira anagahay wasiir ahaan waxaan ku yiri oo ku celceliyey oo haddana kuu sheegayaa in keiskii maxkamadda badda uusan shuqul ku lahayn maxaa la yidhahdaa kenya meeshaan loo doortay ururkan loo doortay marka laakiin hadda waddanku waxay ku dhihi karaa adeegi waa maaragtay waa waa arrin kaleeto waxaa jirta sacaato wasiir in kalluumaysatada soomaaliya ay cabasho aad u weyn muujinayeen waayadii ugu dambeysay oo maraakiib howlgal biyaha soomaaliya ka sameeya ee qaarkood shabaagaha ka baabi'iyaan oo ka jarjaraan qaarkood biyo ku furaan qaarkood waayo dhexdaas waxaaba jiri jirtaba in la dhaho xataa burcadbadeeda ragga loo qaqabto oo dad kalluumaysataa ku jiray marka n sidee ayaad uga warqabtaan horta howlgallada ka dhaca xeebaha soomaaliya iyo cabashooyinkaas ka imaanaya kalluumaysatada waa yade waa yadeeyayo cabashooyinkaas iyo iyo ma wax hadda taagan ba marka dowladda warkeedu waa dhammaaday waana joogsatay haddana kalluumaysato dacwo qaba anagu maana arag hadday jirayaan dowladda soomaaliya anaga xukuumadda markaa jirtaa mas-uulka ah waa ta- arrintoodana waa waa waa tixgelina waa dabagelina dowladdu shaqadeedu waxa weeye inay dadka dantiisa ilaaliso una adeegto aad baad marka- umahadsantahay waaye waaye Aniga wasiir waa ognahay maaragtay maxaa mas-uuliyadda aad baan kaaga mahadcelinaya waktigaaga iyo fursadda oo loo tahay walaaleentaa markasta guud ahaana dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane axmed ciise cawad barnaamijka waxaa dadweynaha dareenkooda uu uga jawaabay su-aalo ku aadan wakhtigan soomaaliya waxay uga dhigan tahay in kenya ay iyadu labada sano ee soo socota ee shirgudoomiso ururka la dagaalanka burcadbadeeda ee xeebaha soomaaliya ee waardiyeynaya xeebaha soomaaliya barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonno toddobaadka soo socdana haatan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo